runti waxaan u wanaagsan dadka aadna dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkan waa madasha sigisti oo alaaba aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha soomaaliya dhegeystayaal sidaad wararka ku maqlayseen toddobaadyadii u dambeysay dowladda sacuudi arabiya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la sheegayay in heshiis uu dhex maray dhowaan heshiiskaasi ayaa dhigayay in ugu yaraantii ama ku dhowaad saddex kun oo gabdhood oo soomaaliyii in markaasi loo geeyo shaqo waddanka sacuudi arabiya gabdhahaasi ay dalbadeen ee soomaalida ah dalka sacuudi arabiya shirkadahoodu ayaa waxaa lagu sheegay dalabkooda inay yihiin da-da udhexaysa laba iyo labaatan ilaa iyo siddeed iyo labaatan jir haddaba arrimahaasi ayaan waxaan ka wareysanay farxiya yuusuf xirsi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland marka hore aan kusoo dhaweeyo madasha sigisti wasiir ku-xigeenka farxiya yuusuf xirsi farxiya kusoo dhawow madasha sigisti
bismillahi raxmaan raxiim laala cali aadaan u dhowahay waan ku faraxsanaa maanta inaan fursad yeelo inaan madasha sigista aan yani runtii ra'yigeyga ka dhiibto waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo runtii xoog badan iyo dadaal badan ba muujiyey walaalkay asadena asatudi marka waa dhowaha walaalna waya gabdhahaasi soomaaliyeed ee farxiya la qaadayo la geynayo waddanka sacuudi arabiya ee aan ku sheegay inay ku dhawaad saddex kun oo gabdhood ay yihiin ama haweenba idinku haddii aad tihiin puntland qayb ma ka tihiin qayb ma ku leedihiin
may walaalo wax qayba kuma lihin annaga wax nalaga ra'yi geliyeen wasaarad ahaan iyo ku-dawlad ahaanba ma jirto kama warqabna
waa tahay wasaaraddiinu marka sidee bay u aragtaa arrinkaasi ama mawqifkiina waa maxay
wasaaraddeena runtii waxaad u og sida ay uu ku cadyahay magaceedu waxay u taagantaha horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska arrintaa anaga arrin waxa weeye runtii nala foosan maadaama aan xogta sacuudi arabiyana ognahay kaga haween ahaana runtii aada ayay ugu xun tahay iyo shaqada la geynayo oon ahaan shaqada munaasaba gabdhahaas marka aada baan uga xunaha anaga gabdha anaga mandatii wuxuu yahay uqareemida uhurseedida maaragtay wadada hagaagsan haweenka hadday tahay waxbarasho hadday tahay maaragtay wacyigelin hadday tahay dhaqanka suba laakiin arrintaa annaga ka wasaarad ahaan aad baan uga xunaa igana sii horjeednaa runtii
farxiya inkastoo ay jiraan dad fara badan oo kula qaba kana soo horjeeda in arrinkaasi lagu dhaqaaqo una arka sharaf dhac ku timid dowladda ama shacabka aan idhahda soomaaliyeed haddana waxaa jira dad dhinaca kale u arka horumar inuu ku jiro oo ugu yaraantii ama ku dhawaad saddex kun oo gabdhood oo soomaaliyeed oo loo shaqo geynayo dalka sacuudi arabiya aragtidooda waxa ay ku saleeyaan in dhaqaale uu soo gelayo arrintaas oo kale maxaad ka odhan lahay
waxaan ka ka dhihi lahaa horta laba arrimood buu uga xumaa arrintaas mid guud dawlad ahaan waa uga xumaayo magaca soomaaliyeed tan labaadna waa uga xumaayo ka gabar ahaan iyo meesha la geeyey waa aad baan uga xumaay gabdhaha da-yarta meesha la geeyey in dawlad ahaan waxaa uga xumaa hada dawladeenii hore jirtay dadkii ku garaadsaday baan ahaa runtii soomaaliya anu markaa maqaawilka waxaa la dhaho ama dawladaha ku lagu geeyo dadkooda shaqaalaha loogu geeyo sacuudi arabiya soomaaliya kuma ay jirno weligeed way diidi jirtay sababaha ay u diidi jirtayna ay kamid yihiin xuquuqda aadanaha aan la dhowreyn islaamnimadii iyo hanka soomaalinimo iyo islaamnimo aan u qabno haddaan soomaalinahay oo aan meesha oolin tan kale oo ka gabar ahaan waxaad ogtahay maanta gabdhahan da-yartaa ee sacuudi arabia la geeyey runtii waa gabdhihii burburkii dhashay kadib haddii oo xooga ah waa gabdhihii burburka dhashay hadday yihiinna runtii xabad iyo qabyaalad iyo dhibbay kusoo gabdhahaasi kusoo qoreen inta badan gabdhaha sidaa xogta ku hayo gabdho waxbarta weeyo dadaal badan waalidkood ama hooyada maanta jirtaay ay usoo martay isay gabdhahaasi uhana qaadi lahaayeen sacuudi arabiyana runtii ma aha meel qofka bini aadamka uu ka helo ama han ku yeesho ma ahan gabadha waxaa loo wada waa shaqaale dawladii afrikaanka ahaa oo ka shaqayn jiray ama kuwii eshiyaanka aha oo ka shaqayn jiray ama ognahay sida loo geli jiray gabdhaha oo mar walba aan la dhowreyn oo cirdigeeda aan la dhowreyn sharafteeda la dhowreyn xuquuqdeeda aan la dhowreyn oo muxuu ahaa nafteeda xitaa qalqeyl galaysa dhibaato uun kala kulmaysa marka aada iyo aada anigu arrintaa uga sii horjeeda uga una xunaay dareenkaygana runtii uga xun yahay waa tahay farxiya yuusuf xirsi waxaad joogi jirta waddanka sacuudi arabiya muddo dhowr iyo toban sana waa maxay xuquuqda ama waa maxay dhibaatooyinka la soo food saari karaa ama ay la kulmi karaan gabdhahaas maxaa ugu waaweyn
walaaleen runtii dhibaatooyin badan bay la kulmi karaan awalan dadka inkastoo bini aadamka oo dalka uu yahay dal islaama ee xaramti xaramka islaamka uu yahay ee ummadda muslimiinta ay ku naalooto qof walba uu rajeyey meel u tago oo kusoo cibaadayso inay noqoto haddana marka dhanka kale laga eego oo ay shaqada tahay waa meel oo bini-aadamnimada meel bini-aadamnimada ka fogeeyey dad ahaan oo runtii dadku ma wada xumo laakiin intooda badani aysan dhowrin qofka bini-aadanka xuquuqdiisa khaasatan qofka u shaqeeyahay oo awalan iyagoo si guud aaminsan ajnabi oo dhan inuusan waxba ahayn aysan muslim iyo gaalba u kala saarayn taaniyan u arkaya afrikaanka dadka ama eshiyaanka dadka ah inay dad hoose yihiin gabadha marka aan ka shaqeeyo si guud dhibaatada rag iyo dumarba wixii shaqaalaha iyada ugu dhacayso aan haddana gabdhuhu ka xajiraan oo waxaa kaga timaadeen dhibaato jir ahaaneed mid maskax ahaaneed mid baa kaga timaada oo oo ah xuquuqdooda inay waayaan oo noqoto qaarkood in lagu dilo qaarkood nafteeda ku waayaan qaarkood jirkoodii naafo ku noqdaan qaarkood urar kusoo yeeshaan oo ilmo kusoo dhalaan qaar xabsi lagu abaa dhibaatooyin badan oo farbadan oo runtii aan la soo koobi karin bay kala kulmaan gabdhaha ka shaqeeyahay sacuudi arabia aragtidaada farxiyahay marka la eego gabdhaha hore sacuudi arabiya uga shaqo geli jiray waxay ahayd adeegtooyin iskood u socda oo shaksiyaad ah laakiin kuwan oo kale marka ay noqdaan sidii muqaawamkii oo kale dad fara badan oo shirkado ay saxeexeen oo caafimaadkooda iyo mushaharka la siinayaba ay mas-uul ka yihiin iyo nabadgelyadoodaba marka miyay dhici kartaa in lagu xadgudbo oo tacadiyo loo geysto haween qaabkaa ku yimi
maasha allah walaal cali waxaan kuu qeexayaa soomaaliya waa runtaa ama waa jireen dawlado iskood oo dumarku intay u dhoofaan uga shaqaystaan kuwaas waxaa kartiyo xun oo runtii la kulmi jiray dhibaatada ugu weynba ay ku dhici jirtay muqaawilka ku keensadaanoo wakiilka ay ka yihiinoo iyagu qaaska ugu yimaada anigu markaan ogaa xilligaan ogaa runtii dhibaatada ugu badan ku dhici jirtay qaarkood lagu kufsan jiray qaarkood lagu dili jiray qaarkood xuquuqdooda dhaqaale ku waayi jiray qaarkood waayi jiray xitaa inay ehliyadood ama dadkoodii dib a unoqon unoqoshada xitaa dhib ku ahayadoo loo diidi jiray marka kuwaasaa labada markii la fiiriyo waxaa xorriyad badnaa gabadha intay shaqada iskaed u timaada oo ay ka noqoto taasaaba roonayd laakiin middaan la keensaday bay dhibka ugu weyn ku dhici jireen
marka ma waxaa hadalka uu u dhigmayaa in gabdhaha la adoonsado oo kale oo la isticmaalo bay noqon karaan
anaa haa waa shay ay leeyihiin kama duwanaanayso gabadha ay muqaawilka ku keensadaan waxa weeye afar iyo labaatanka saac inay shaqo u taagnaato inkastoo bini aadamku ig laakiin inta badan baan kasoo qaadanaya inta badan gabadhaasayta waxay kamid tahay xayawaanka gurigooda ku nool oo kale kamid noqonaysaa ma helayso xuquuq waafiya ma helayso muxuu nasiino xuquuqdoodii ma helayso waxaa intaa dheer dilka jirdilka muxuu ahaa iyo dhibaatada maskixiyan loo geysanayo amaraadka lagu reebayo oo xitaa qaarkood ay dumarka isticmaalaan muxuu aha dilka iyo iyagoo intaa kula haddana isticmaal lagu daraan oo ay halkaa ugu xanigan yihiin
farxiga ka wasaarad ahaan oo kale waxaad ka tirsantihiin puntland haddii aad tihiin dawladda federaalka ee soomaaliya in wax xidhiidha ama waraaqo ama email aada isu dirteen oo arrimahaasi aada soo hadal qaadeen ma jiraan
may may ani inta aan ogahay may wax aan naga dhexeeya iyo wax aan arrintaa raad aan ku leenahay ma jirto bal inaan leenahay arrintaa waaba ka xuna hadda haddaan ognahay talaabaan ka geysan lahayn oo tala waafi aan ka geysan lahayn oo runtii mujtamacu maaragtay na wada maqlaan baan ka geysan lahayn laana wuxuu waa gabar soomaaliyeed waa gabar walaashaya ah meel kastoo aan joogno soomaali waa soomaali gabadhayda saan ugu damqayaan taana ugu damqaya maahan yacni wax ku siman keliya mas-uuliyadda ma ahan ka hooyanimo ka hooyanimo xitaa raalli kamiyo damiirkaygana ima siinayo gabadhayda meeshaan ogaa inaan u diro
farxiyay waxaa jiray dalalka jaamacadda carabta ka tirsan oo soomaaliyana ay ka mid tahay oo ilaa iyo laba iyo labaatan wadanihii heshiis ay hore u saxeexeen heshiiskaasi oo ku saabsanaa in dawladaha carabtu ee jaamacadda carabta ku jira in markaasi dumarkoodu aan loo adeegsan karin amaba aanay noqon karin jaariyado ama adeegtooyin u shaqo gala dal kale dal kale oo carbeed qodobkaasi oo kale oo iminka u muuqda in la jebiyey maxaad is leedahay baa ku kalifay dowladda federaalka ee soomaaliya in heshiis caynkaasa ay markaas la soo gasho dowlad carbeed ama dowladda sacuudi arabia
anigu waxaan aaminsanahay horta runtii qodobkaas xilligii dowladii hore ee dowladii dhexe ee jirtay uu qodobkaasi jiray gabar soomaaliyeed iska daaya wiil soomaaliyeed baan muqaawil loo geyn jirin carabaha loo geyn jirin qofku iskii inuu tago iskii u shaqaysta mooyaane aysan jirin waxyaabaha dadka ka ganacsiga dadka ama dadka la dhoofinaayo aysan jirin laakiin haddeertaan qodobkaas waa qodob la jebiyey gabadha soomaaliyeed waxay lamid tahay gabadha sacuudiga ah gabadha imaaraadka ah ama gabdhaha ama dawlad qaliij ku nool bay lamid tahay ama gabdhaha dowladaha carbeed kamid ay kamid tahay inkastoo dowlada islaamigula jiraan sida nigeria iyo jaad iyo ay ma runtii ay ku jiraan gabdhaha muqaawil ayagana haddeeraan maqlaya muqaawil ku jirin berigaan ogaa anu muqaawil hal kambeni baan ogaa la yiraha muqaawil bay ku keensadaan kambeniga obek la yiraha shidaalka qoda taa unbaa gabdha iyaguna runtii xuquuq wata nigeria hadeer bajoojisa ayaguna oo kasoo hor istaagtay anigu waxaan ogahay hadday xabsi tahay hadday guri tahay hadday banaan tahay gabadha inaysan marnaba aysan dadka shacab ahaan aysan ka badbaadin intooda badan aysan ka badbaadin marka in yar laga reebo marka waa qodob la jebiyey ka dowlad ahaana runtii waan kaga soo horjeednaa oo waan diidanahay cid dadka galayna anigu waxaan u qabaa heshiiskaas waa wax maaragtay personal interest ama yacni wax qaas u ah weeye laakiin dowladda soomaaliyeed ku dhacda nasidaro usoo weertaan u arkaa gabdhaha soomaaliyeed waana runtii aad iyo aad iyo aad wax looga xumaado weeye
waa hagaag dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaani waa madasha sigisti dhinaca xidhiidhinta ayaa aadaaba waxaa inoo qaabilsan asadna suudi sidii horeba aan idinku sheegay ayaa dhegaystayaal waxaa caawa marti noogu ah madasheenan sigisti wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland farxiya yuusuf xirsi farxiya haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dhinaca kale ma dhici karaysaa in maadaama ay jiraan gabdho soomaaliyeed oo fara badan oo iyagu iskood ugu tahriiba dalalka carabta sida waddanka yemen waddanka suudaan waddanka libiya iyo waddamo kaleba in halkii ay badda iyo halista iyo dhibaatada ay mari jireen in markan ay u dheg taagaan arrinka ka soo cusboonaaday magaalada muqdisho oo ay uga tahriibaanba magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan gabdhahaasi la qaadayo amaba loo shaqo geynayo dalka sacuudi arabiya sidaas ma dhici kartaa baa sidaas
walaal way dhici kartaa sababta u dhacaysaa waxa weeye nin aan qofka markiisa xogta ogeyn ama aan laga wacyigelin dalka tii uu joogaybu wuxuu isdhahaa wax ka duwan ma heli kartaa waa laga yaabaa fursad inay aragtidaasi timaado oo dhalinyaradii ay u fekeraan bal si u nolosha maadaama si kale loogu sheego la yiraha noloshiina mudma-in weeye waa la damaanad qaaday dhaqaalihiina waa helaysaan waxaa badan loo sheego inay isdhahaan anu xalan sacuudi arabiya la hadlayay haweenkiiyo umulaha guryaha laga gurayaa caruurtiiyo agoomaha guryaha laga laga laga aan loo aabayeelin intee sano ku noolaa muxuu ah kuwii ku dhashay oo labaatan jirada ku gaaray baa muxuu ahaa xuquuqdoodii waa laga bixinayaa wadankii waa lagu jirdilaya maxaa xabsibaysan wanaag ku arkeen yacni runtii meesha fadeexada taalaa waxa waa runtii xaqiiqda waaqiciga ka fog weeye waana dhici kartaa gabdhaha soomaaliyeed in madaxooda majloorow inaan dhul marin baa liiri dhahaya ma laha ani waxa aan kaala hadlayaa waa waxa aan ogahay ogaalkay weeye waxaanan yacni iska mala awaalaya ma ahan waa waxaan dareensanaa waa waxaan arkay ma garata runtii haddee tarxiil baa ka jira xilligaan aan kula hadlayo tarxiil baa sacuudiga ka jira oo guryihii lagu gelayo oo guryihii la dhahin kana inta reer waxaa xalay yiri waa la tarxiilay habeen saddexaad ilmahoodii ku koreen oo qaarkood hooyo aabba ku noqdeen baa muxuu ahaa la tarxiila hooyo umulahaa la tarxiila marka waxa waaye sadeexad xunaa ka taalo oo weliba tarxiil keliya aan loogu qof tarxiilka keliya maanta wuxuu yahay qofkii tarxiil la mariyaa naruuro ah baa lagu leeyahay marka aad xogta aada wareysato marka meeshaas waa walaalle waxaan dhihi lahaa inta ku haminaysaa ka baxdo runtii waxyaay wasaaradiina haweenka wasaaradiina haweenka ee puntland maxaa barnaamija oo aad arrintaasi ka samayseen ama aad ka diyaariseen oo wacyigelina ood haweenkiina ugu sheegaysaan inaanay tallaabooyin caynkaasoo kala qaadin
runtii hadeertaan anagu kolley shir guud oo arrintaa ku saabsan maanan qaban laakiin waxaan qabanay kulamo kala duduwan iyo meelo madalo ay maaragtay runtii dumarku ay isugu yimaadaan sa wasaarad ahaana runtii si guud annaga waan kasoo horjeednaa la-ano dhowris xuquuq aadanaan ku jirnaa kuma jirno dumin iyo hadeer inaan halaag gabar dalka burbur inaan ka baxna iyo maskax burburtay baanu raadinayna maskaxaa soomaaliya inaan u hogaamino ma raadinayna burbur kale kan kaleeto haweenku runtii waa wacyi aad baa looga xumaa arrintan haweenka buntland way ku wacyi gashan yihiin ka wasaarad ahaan anaga doorkayaga waxa weeye inaan ka wacyigelino ka maaragtay waxaa maskaxdooda waxa ay ku jirta aanu ka bixino dadku waa shaqo raadsadaan nolosha waa la raadiya waa run laakiin taasoo kale maaha sacuudiga waxa weeye sharcigaa lagu joogaa sharcigaas xitaa mararka qaarkood kan sharciga la xitaa kuwii sharciga laha xitaa la dhowrayn oo maaragtay laga dhigayaa ka in inuu hadeer tahriib kusoo galo kaleeto runtii anaga wasaarad ahaan walaale wacyigelintaa waa wadnaa waana goobahana ka sheegnaa hadeerna waa waa noo qorshaysan tahay inaan shirar waaweyn ka qabano runtii aan baaqiya kasoo jeedin waana laga soo jeediyey idaacadaha iyo gabdhaha gobolada way ka qayb qaateen sidee gobolka looga hadal hayaa farxiyay magaalada caasimadda ee garowe oo kale sidee arrintaasi looga hadal hayaa hadday xaafadaha noqon lahayd hadday noqon lahayd barkulanada ay dadku isugu yimaadaan hadday noqon lahayd haweenka dhexdooda
runtii waa hadalhaynta ugu sarreysa weeye sidaa ogtaha gabdhaha puntland waa gabdho soomaaliyeed waa gabdho soomaalinimada ay ku weyn tahay runtii arrintaas guri iyo maqaaxi iyo shaqo intaba arrintaas waa lagaga hadlaa rag iyo dumarba iyo dhalinyaro waana arrin laga wada xunyo dhammaan aan usumanahay anaan u kala qayqaybsanayno runtii aan aada uga wada xunaay weeye sababtoo tahay guriga soomaaliyeed dhibka ku timaadaa annaga waa nagu timi soomaali baa nahay si guud ba arrintaasi aan runtii looga wada xun yahay oo aan talada soomaalinimo xitaa aan la iska siinin ano waxaad tegaysahay waa gabar soomaaliyeed aan xitaa taa nalagu xadgudba naftigeeda
waayahay farxiya yuusuf xersi ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd hablaha soomaaliyeed ama puntland ha noqdaan ama meel kaleba ha noqdaane iyagu hiyiga ku haya una hanqaltaagaya in ay ka qayb galaan hawshaasi muqaawimada gabdhaha soomaaliyeed lagu geynayo waddanka sacuudi arabiya tala ahaan iyo tusaale maxaad usoo jeedinahay
maasha allah walaale anigu runtii waxaan iyo horta midda guud waxaan talada guud horta u jeedinayaa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxa weeye waxay de magaca ku tahay waa shacabkeeda intay shacabkeeda dhowrto bay iyaduna dhowrsanaataa wanaagna heshaa horta inay shacabka mashaacirtooda ay dhowrto oo runtii gabdhihii khaasatan gabdhuhu dhowrid gooniyay leeyihiin maarata ilaahay subxaana watacaala maqaamku dumarka gaarsiiy uu garanaa horta dowla waxaan leeyahay in ilaahay loo noqdo in maaragta waa sax bulsho waayo dowladdu way uxil saaran tahay inay ummadeeda ay ay barwaaqo gaarsiiso inay shaqo u abuurto inay waxa u raadiso waa wax fiican taas oo kale ma aha taa waxaa u arkaa in magac ahaan dowlad ahaanna meel ku dhac ku tahay shacab ahaanna meel ku dhac ku tahay bini aadanimo ahaanna aysan wax ku fiican ahayn muqaawilada muqaawilka haweenka soomaaliyeed maanta loogu qaaday ama da-yarka soomaaliyeed loogu qaaday sacuudiga waa aad baa uga soo ka uga xumahay ka mas-uul ahaan ka gabar ahaan ka hooyo ahaan aad baan arrintaa uga xumahay oo runtii aan oon leeyahay inta ku haminaysaana ka baxda talada aan soo jeedinaa waayo gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intay dhegeysanaysaa aan u jeedinayo qofka bini aadanka waa run caruurtayada inay maanta wax barteen dalku fursado shaqaale shaqaa uysan jirin caruurtii baddi ku dhammaatay waa wax jira laakiin way ka sii xun tahay gabadhaadii oo kuu timaada ama ayagoo naafo ah ama iyagoo maskaxnimo maskaxyan wax u qabta ama iyagoo oy maaragtay waa ila waa warshad bini aadan oo tarmays taranfooxu soo qaada way kaaga dhib badan tahay waxaan dhihi lahaa da-yarteena inay ka waantoobaan arrimaha muqaawilka ah qofku xorriyo wuxuu u raadsan karaa dawladda contraad way geli laakiin contraadyada sacuudiyo kale qaadimad ah ani waa ka waaninayaa da-yarteyna waxaan ku waaninayaa dalkayagu waa hodan waa barwaaqo wax fursado waa iska imaan doonaan ummad dadka la raba maanta inay bedelaan waxbay ahaayeen soddonka saddexdaa kun oo gabdhood dadkii wax bedeli lahaa weeye inay dalkooda iimaansadaan iyagoo sharaftooda iyo dadnimadooda dhowranaya ama taas haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hooyada waxaan kula dardaarmayaa dhaqaale waa helaysaa nololna waad helaysaa inaa ilaahay aada ku tawagashaan dalkiina oo aada waansataan caruurtiina oo aada maaragtay dalku inuu sidaan isu dhaamo aan ku waanino baan taasa haween kula taliya gabdhahana dalkiina iimaansada waxbaad u barateen markii aad maanta miro dhalka noqon lahaa aada tihiin oo waalidkii sugayey inaad wax maaragtay mirtiini macaaneed dhedhemiyo in maanta dhibaatadiina ay kusoo korodhaa waa waxun arrintaa ka fiirsada meel walbana waa oga digaya sacuudi arabiya meel ma ahan xuquuqda bini-aadanimada dhowrta waa dalka islaama waa dad walaalaheen waa xaramkayagii laakiin shacab ahaan boqolkiiba toddobaatan dad waxa waaye aan bini-aadanimada dhowrin horta soddonka kale ay wanaagsan yihiin marka intaas naftayda iyo naftiinada cabsida ilaahay laakiin ha laga digtoonaado muqaawilka sacuudi arabiya si weyn baana uga soo horjeednaa murugadana waa la qabnaa maanta nagu soo korodhay haweenka soomaaliyeed asalaamu calaykum mahadsanid taasina waxaa ahayd farxiya yuusuf xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland aad iyo aad baad umahadsan tahay farxiya
aliyow idinkaa aada umahadsan walaalahayo mar walbiyo markasta diyaaraa idin yahay asadanahaseed walaalkay maasha ilaahay hakaa abaalsiiyo adiga iyo caliba dadaalka dheero runtii waa wax maaragtay lagu farxa weeyaan maaragtay dagaalanka cirdiga ama sharafta gabadhiina marka walaal aada umahadsantihiin waana diyaara u ah markasta mar walbaba inaa idinkala qayb qaato barnaamijyada noocaas adigaa mudan intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa anigoo ah ali xalaali waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabad gelyo